dadkii oo fidsan bisha janaayo maanta waa kow iyo soddon sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo toban warka waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcaziiz siidi wararkeena maanta waxaa ugu horeyn doona sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta kulan looga hadlayay dhanka amniga laga sameeyey gudaha magaalada muqdisho iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaaladu ay ka jireen dhibaatooyin dhanka amniga ah waa kan maxamed kaafi kulankan oo looga hadlayay ammaanka caasimadda ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil dhinaca ammaanka ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir xubno ka tirsan xukuumadda waxaana sidoo kale shir guddoominayey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale kulanka ayaa si aad ah looga hadlay ammaanka caasimadda iyo sida laysaga kaashan karo afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalan ayaa kulanka kadib warbaahinta uu sheegay in laysku afgartay in hay-adaha ammaanka oo dhan ay ka wada shaqeeyaan ammaanka caasimadda sidoo kalena shacabka muqdisho lagu dhiirageliyey in ciidamada ammaanka ay la shaqeeyaan magaalada muqdisho ayaa marmarka qaar waxaa ka dhaca weeraro iyo weliba dilal qorshaysan oo ay ka dambeeyaan ururka al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay dibudhis ku sameynayso wadooyinka burbursan ee magaalada muqdisho injineer saalax sheekh xuseen oo ah wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi fikradii madaxweyne oo saliimka dalka dib u dhiso haddana waxaan bilaabi doonaa jidadkian dayactiri doona ilaah dowladnimo jidka oo qabsaan ku dhisayna way waddankiina annaga haddaan u kacin qof kale u kacay maaha ma jiro waxaan kugu waabinaya wasaaradaha kale ayagan siday sidaasoo kale inay u dhistaan wasaaradahoodii waxaan oga wasaaradda howlaha guud afar sano afar dowladada noo ballanqaadinay inay noo dhisto ilaa haddeen wax noo yimidna marka taasna waxaa noo tusinaysaa in wax gacan shishe ay ku jiro inaan lagu tiirsan karin waxaan ka codsanaya ummadda soomaaliyeed inay gacama isqabsadaan inay waddankooda dhistaan inay tustaan dadweynaha inay soomaaliya ay sara kacday ay xorna u soconayso ugu dambayntiina danjiraha dowladda ingiriiska ayaa maanta ka degay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasna wuxuu kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu ka warbixiyey kulanka ay la qaateen danjiraha iyo weliba sida loo soo dhoweeyey waxaa maantana soo gaaray wafti ballaaran oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ambasadoorka dowladda ingiriiska u fadhiya soomaaliya andrew allan iyo wafti ka socda safaarada safaaradda qaybaheeda kala duwan waxyaalo badan baan ka wada hadalnay waxaa ugu muhiimsanaa waxaan ka wada hadalnay saddex qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrimaha siyaasadda soomaaliya meesha ay marayso gaar ahaan shirkii haatan ka dhacay xamar ee ay ka qayb qaateen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka iyo waxay jubbaland ka aaminsan tahay iyo madaxweynaha soo noqodkiisii mataqaanaa imaashihii uu ku soo noqday jubbaland inaan wax iska weydiin arrimahaas qodob buu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo meesha ay jubbaland ammaankeeda marayso hadday ahaan lahayd iyo weliba dowladda ingiriiska oo naga taakulaynaysay ama maxaa la idhaahdaa waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga gaar ahaan booliska iyo dhisidda maxaa la idhahdaa dugsiga tababarada iyo waxyaalo la mid ah iyadoona waxbaan iska weydiinaynay maxamed kaabi sheekh bukareedi wada jira muqdisho taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafow ayaa maanta ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan waran cadde haddaba jawaabta uu ka bixiyey hadalkaasi oo ku aadanaa codsi ka yimid somalilan ee ku aadan baasaboorada soomaaliga ah gaafow ayaa sidan warbixinta uu ku sheegayo waryaheena u dhigay hadalka in ay keensadeen codsi ku aadan in baasaboorada soomaalida laga furo xafiis uu leeyahay magaalada aniga tirsan maayo waxaan si leeyahay waxaa waaye soomaali aniga soomaali ku nool goboladaas amba soomaaliya maamulka soomaaliya iyo iyo iyo saan u sheegay kan baydhabo ku nool aniga nooma kala socon meeshii joogaanaan ku siinaa xajabdii aadaanaan siinaa magaaladan xamar hadday yimaadaanay fili u yihiin ay xaq u leeyihin sida dadkaas xaq u leeyihiin ay baasboor u qaataan wax kale subax haba yaraatee jira malaha hal arrimaa idin weydiinaya ninka oo waxaan leeyahay soomaaliya bixinayna ninka soomaaliland u dhasha tiisa daa u raacay urkiisa tiisaan raacaya anikiida ma ee taagan safaaradaha soomaalida safaaradaha ajnabiga safaarada soomaaliyeed ee dalalka ajnabigaa taagan ee ciqaamaduhu ka dhexeen ee labaatanka xarunta ama koy tobanka xaruntaa leh cali maxuu hayaa basaboor baanu leedahay basaboorka leeyahay aqoonsan yahay ma u geeyo dadka safaaradaha taagan oo anagaa noolba aan ilmuhooda iyo anigoodi aan daryeelin wax siinayno marka aniga waxaan qabaa cali taas arrimasaas sidoo ka dan leeyahay halkii aniga waxaan ku hayaa waraqadoo qoray cali wasiir cali baran cabdi warqadaa been akri waxay leedahay codsi furitaan xafiis markaan arkay codsiga uu soo qortay xafiiska safari travel agency markaan arkay baahida shacabka somaliland markaan arkay sida ay lagama maarmaan u tahay in uu shacabku helo basaboor soomaaliyeed markaan arkay in xafiiska codsiga soo qortay uu qaban karo hawsha waxaan idinka codsanayaa inaad noo ogolaataan furitaanka xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed inkasta ay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed haddana shacabku kama maarmi karo helitaanka baasaboorka soomaaliyeed ninka sidaas qoraayo waa u yeeqsooda inuu yidhaahdo weli anu waxaan aan isleeyahay weli anaga waxbaan reebaynaa cali marka ma fiicno aflagaadada dadkii aflagaadayo soomaaliland horumaray gaartay waxbay samaysatay anaga lagama yaabo wax ay horumarkay gaartay inaan ku farxno maane inaan yaayaxsi iyo waa ka faanaa iyo wax u eg inaan dhahno waa walaalahayn horumarkooda waa horumarkeena maxaa la yidhaahdaa helitaanka ay helaan inay nabadgeliyo waa nabadgelyo annaga aan helnay marka saasa annaga aaminsannahay lakuwa yaayaqsoonayno dhumanaad samaynayno marka cali marka u yaayaqsoonayaan warkiisa raacnaa bas marka warqada iisa qoraan warkiisa raacnaa asaa la weydiinayaa adinkana weydiinaysid aada umahadsantihiin laakiin waxaan kala ku darayaa annaga ma jirto shacab soomaaliyeed oo aan kala soo celino kii somaliland ku nool oo halkaa yimaadana dadkiisu joogaa kii hadda la soo raacdayo la yidhaha soomaali mahaydna ninkii soo raacdayo taariikhda sheegi doonto waa kaanduynaa laakiin inta ma ka taagno qof la soocaay iyo qof la badal soocaay iyo qof la badal soocaay ama yadaati oo maasantii in kala soocaay wallaahi anuu u marin maayo markii somaliland passport adduunka waxaa la rabaa adduunka passport nidaam uu leeyahay dawlad aan ixtiraaf haysan basaboor ma yeelan karto marka intuu basabooraan leenaa leeyahan waxaan leelahay ixtiraafka raadi maalinta ixtiraaf hesho basaboorkaada la ixtiraama adaa lagu ixtiraama ixtiraafkaasa horta ka horeeya basaboor la iska sameyn ma ahan basaboor wuxuu u baahan yahay dawlad la aqoonsan yahay wuxuu u baahan yahay u n uu soo mariyo wuxuu u baahan yahay hadda waxaan maqlaayay i basabooraan leenaha i basaboor nidaam ay leedahay i basaboor nidaamkeeda maaha nidaam la qari kara maaha waa in laga helaa jikolobidyada iyo basaboorada iyo kaw waa in lagu laakiin ma ahan adduunka waati laga ixtiraafsanya maaha somal soomaaliya hal basaboor leedaha waa i basaboor wax kale ma laha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka socdaalka soomaaliya cabdulaahi gaafow oo ka hadlayey arrimaha ku saabsan dhanka baasaboorka soomaalida halkaad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlantia hareeraheedana aad haatan si toosa uga dhegaysan kartaan dowladda soomaaliya ayaa guddi ballaaran u saartay duqeynta diyaaradaha kenya ay ka geysteen gobolka gedo halka dowladda kenyana ay sheegtay in ay baari doonto dhacdadaasi
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay guddi baara u saarayso duqeyn diyaaradaha kenya ay ka geysteen gobolka gado iyo weliba weerarkii ceelcadde ra-iisul wasaaraha oo arrintaani markii ugu horreysay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay guddigaas inuu hogaamin doono wasiirka gaashaandhigga soomaaliya dhowaana ay tegi doonaan gobolka gado ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi
aniga ciidankaan la hadalnay dhinaca wasaa waxaan la hadalnay xukuumadda madaxda sare in arrintaas intaa arrin aad qatar waa shacabkeena runtii baahyaa lagu gaaraya waxaan hadda samaynaa guddi haddii la yidhaahdo taga meesha sad usoo taaba ciidamadii amson meeshaas waa ka bixin waxaa hadda rajaynaya in guddig uu hogaaminayo wasiirka difaaca oo halkaas haddii ay isugu baado sidii wax u dhaceen iyo dhibaatadii shacabka ku gaarta oo kaas taas markaas saateeda aan la mahadinayna weerarka ceelcadde ayaa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay ururka al-shabaab waxaana weerarkaasi ay ku qaadeen saldhig ciidanka amisom gaar ahaan kuwa kenya halkaasi ay ku lahaayeen weerarkaasi waxaa ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaara ciidanka kenya ha yeeshee weerarkaasi kadib diyaaradaha kenya waxay duqeymo ka geysteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka gedo waxaana duqeyntaas khasaare badan oo ka soo gaaray dad shacab ah dowladda kenya ayaa dhankeeda waxay weerarkaasi ku eedeysay inay lug ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ama ay wax ka fududeeyeen waxaana saraakiisha kenya maanta ay sheegeen in baaritaan ay wadaan baaritaankaasi oo ku aadan lugta ciidanka dowladda ay ku lahaayeen weerarkaas sidoo kale madaxweynaha dalka kenya ayaa horey ugu eedeeyey beesha side oo degta gobolka gedo in weerarka ceelcadda ay lug ku lahayd sidoo kalena weerarkaasi ay fududeysay madaxweynaha kenya ayaa arrintaasi u daliishaday beesha side inay ku eedeysay dowladda kenya in ay garab siiso beesha ogaadeen ee uu ka soo jeedo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho gudoomiyaha cusub ee degmada wallaweyn gobolka shabeellada hoose ayaa maanta ka warbixiyey horumarka intii uu joogay ka sameeyey degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose
eyga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan iyo waliba wuxuu ka warbiyey warqabadka maamuljay maadaama dhowaan dikreetaan kubati wasaaradda arrimo gudaha koonfur galbeed soomaaliya degmadaas maamul cusub oo maga dhowtiye
warqabadka degmada inta in maamulka joog hadda muddo markeeda intaa laba bilood marka labadaas biloodna warqabadka saabiyo kale iyo qadami meelaas mid ah xarunta kadina xafiisadii oo markaas maamulka degmada ka dhawaayay oo hareerada aad u dardasanaayay oo dib xarunta kadina hay-ada taban macna meelay saacideena in xafiiskii yenin ka helay meeshaasa horumar ay soo duunay inta in jariyay in macnaha soolaro magaaladii dhan oo lasuguro wadoon isugu yimaadeen meeshay kamid ah qalabka in tan intoon kooxood oo dhinac isboortiga ah in qalab isboorti macnaa intooni oo intooyin tan intoon kooxood qalab isboorti oo islaamig ah intooyin iyo tadani meeshay kamid walqalabka in qalab yar oo oo kuraas iyo miisas iskoolaadka ah oo gaaraan macnaa boqol iyo sideetan miis iyo sideetan kursi in soo gooyi iskoolaadka in gooyi
usoo hadalgay sii wadada gudoomiyeyga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba use baaqan diray dadka binaan ruugtada ee ku tirsan degmada in iyo ka qayb qaadaan horumaryowka degmadiyo maadaama degmada iyo eebtaad degmooyinkan kuwin ee gobolka shabeellaha hoose والله أرناس ولا تجد ترد معه لكن دياري كان بتقعد وحلاو يتكلم حتى الجنان متى ملتي دياري يعني أرناس آتي آتي خرج إنكارا لي واحد أول يعني يختبر كان أساس تيديان مرات دياريان أرناس أي بكارا ورمز أرناس بيشتغل تديران جلالة الإدارية الدرس إلى غير جامعة وبتون يدين يوم التوزيان جامعة بتون التكاويين بتون إذا كانت تديران يوم أنا تديران على إن وصلت بالسلام تخرج من المجلس السوري هي اسم معنا بالمجلس وحتى في مية ثلاثة بس إنتاج يخرج فعلا أمك أكثر جلالة الإدارية تديران taas isbuuriyaan insha allah taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo ka warbixinayay muddadii koobneed ee maamulkiisa ka talinayay degmada wallaweyn waxii u qabsoomay halka aad wada kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m degmada qasax dheere ee gobolka baay ayaa waxaa laga taageeray qorshaha haatan dowladda federaalka ee soomaaliya ay horwadeenka ka tahay ee lagu maarayn doono qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada baarlamaanka caqalada sare iyo kan hoose ee dowladda dhalan doonto laba kun lix iyo toban dabayaaqadeeda
xilli maalmadku hor magaalada muqdisho laha ka gabagabeeyey shirkii madallo wadatashiga qaran ee lanku ka hadalaya doorashada dalka nooga iyo nagala doonta dabayaaqada sanadkan iyo wayba magaalada qasaadheer ee gobolka bayla ka dhigay banaanbax laha ka dhawayay mowqifkii koonfur galbeed oo si ku qaadadi shirkaas islamarkaasna laga taageeraya nidaamka four pointy five oo soomaalida waayadii inkaga dambeeyay iyo walka qaybsada jaartee banaanbaxaas iyo waybaha qaban qaabiyey maamulka degmada qasaadheere ee maamulka koonfur galbeed soomaali gudoomiyaga degmada qasaadheere isaaq dhukusan ku warbi banaanbaxaas banaanbaxaskii degmada qasadheere way haye banaanbaxan ka taageray mowqifkan oo maamulka furarka koonfur galbeed oo laka taageray mowqifka hay four point five oo laka qaybsaday baarlamaanka labada kun iyo tan iyo lix agost iyo toono oo dowladda federaalka barnaamijkeeda ka taageera waxay dadweyneheedan madaxa kuqeybgal madaxa wasiir xaafadoda ka koobanta degmada kasadheere dadweynihii ka noolay iyo ulmaadininkii iyo ganacsasadii iyo maamulka degmada kuqeyb galan waaya kudhige eedi eedna manaha waxaan ka dhaqlaay mowqifkii oo ka hadlatay maamulkana koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed mowqifkii ka hadleen laka taageeraya kudhiy magaalada ma ee qaso dheeri shileed iyo meelo laka dhaki banaanbaxyada wayba saasoo kale banaanbaxyo laka taageeray nidaamka four point five ka laka dhigay magaalooyinka baydhabo diinsoor tiyeeglow iyo meelo kale oo ku tirsan koonfur galbeed sooma wararka ka imaanaya degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in isgaarsiinta degmada baardheere haatan ay tahay mid hawada ka maqan iyadoo maamulka degmadaasina ay jareen dhammaan sharikadihii isgaarsiinta ee ka shaqaynayay degmadaasi xiriirkoodii sharikadaha hormuud nation iyo somtel ayaa dhammaantooda hawada ka wada maqan waxaana hawada haatan la ka saaray maamulka degmada baardheere oo ilaa iyo shalay howlgal ka waday gudaha degmadaasi baardheere howlgalladan ayaa yimid kadib kolkii maalin ka hor gudoomiye maal- maalin ka hor gudaha degmadaasi dhaawac loogu geystay madaxii maxkamadda ee degmada baardheere sheekh ibraahim daahir shacbaan kaasi oo ka badbaaday isku day dil ahaa ee la doonayey in lagu khaarijiyo laamaha ammaanka degmadaasi ayaa xabsiga dhigay ku dhowaad konton ruux oo ay ka mid yihiin ganacsato iyo waxgarad ku dhaqan gudaha degmadaasi iyo weliba hareeraheeda kuwaasi oo sida lagu soo waramayo lala xiriirinayo sababta dhaawaca loo geystay guddoomiyaha maxkamadda dadka ayaa sidoo kale la xirxiray ayaa waxaa ka mida dhalinyaro ka mida kuwa deegaanka kuwaasi oo la leeyahay waxa ay ka mid yihiin ama lagu eedeynayaa in ay ka mid yihiin xarakada shabaab kuwaasi oo badankooda laga aruuriyey garoon ay kubadda cagtaa ku ciyaarayeen gudaha magaaladaasi waa markii ugu horreysay ee sababo la xiriira dhanka amniga la sheego in dad xabsiyada magaalada baardheere loo dhigo taasi ayaa noqonayso tii ugu horreysay ee magaaladaasi iyo dadkeedaba haatan ay la soo daristo iyadoo guud ahaan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya khalkhal dhanka amniga uu ka jiro ayaa haddana baardheere waxa ay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee maal- ee wakhti dhoweyd gacanta dowladda soo galay halka aad wararkaas weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol labaatan a m magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa waxaa kulan gaar ah ku yeeshay madaxweynaha dalka soomaaliya iyo weliba madaxda caalamka gaar ahaan kan qaramada midoobay bankimon sidoo kale ayaa kulanka etoobiya haatan oga socda madaxda qaaradda africa waxaa ka qayb galay tiro aada u badan oo madaxda qaaradda africa iyadoo kulankanina uu yahay kulankii lix iyo labaatanaad ee qaramada midowda africa ay ku yeeshaan magaalada addis ababa kulan madaxeedkan ayaa waxa uu ahaa kulan madaxeed diiradda lagu saarayey dhanka amniga iyo weliba waxa qaaradda ay ka yeeli doonto guud ahaan maxkamadda caalamiga ah oo iyada in badan oo ka mid a madaxda qaaradda africa ay dareensan yihiin in ay tahay meel loogu talagalay in lagu maxkamadeeyo madaxda qaaradda africa si kastoo loo dhigaba madaxda ka qayb gashay kulankaasi oo dhanka diiradda amnigana u badnaa arrimahooda ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo kula kulmay kulanka inta uu socday madax ra- uu kula kulmay xoghayaha guud ee qaramada midoobay bankimon kulankaasi oo qaatay muddo ayaa waxaa lagu soo bandhigay in guud ahaan xaaladda guud ee dalka soomaaliya dhanka amniga iyo siyaasaduba ay ka wada hadleen labada dhinac iyadoo sidoo kalena bankimon uu ku adkeeyey madaxweynaha soomaaliya in baarlamaanka bedeli doono baarlamaankan ay xuquuqda haweenka ay noqoto mid la arki karo islamar ahaantaana uu tilmaamay in ay gaarto boqolkiiba soddon iyadoo sida lawada ogsoon yahayna haatan xuquuqda soomaalida haweenka soomaalida ay ku leeyihiin baarlamaanka ay aada uga yar tahay tiro laba iyo toban boqolkiiba ah